si wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonnaa xaaladda guud ee ka jirta waddanka innagoo si gaara isku dultaagi doonna ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo mucaaradka oo isugu jira axsaab iyo weliba qaar ka tirsan maamul goboleedyada barnaamijka waxaa iigu marti ah cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ahna aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda mudana marka hore soo dhowow ee marka xiga waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su'aalahayga e waad la socotaa oo waatii maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay hadalla jeedinayeen madaxda axsaabta ee siyaasadda ee dowladda mucaaradka kuwa isbahaysiya bay qaarkood samaysteen waad la socotaa jubbaland caleemasaarkii baa loo diyaargaroobayaa maalintii shalayto ahayd mas-uuliyiin horay ee maamul goboleedyada madax uga soo noqotay baa tagtay iyadoo weliba diyaaraddii siday la sheegayo inaanay soo marin magaalada muqdisho oo ay toos uga timid mid ka mida waddamada deriska marka hore bal si kooban noogu sharax oo noogu guud mar xaaladda siyaasadeed ee waddanku uu hadda marayo jacfar waran waa ku salaamayaa adiga iyo bahda iyo eeda iyo dadkana dhegaysanayaba waanu salaamay xaaladda hadda soomaaliya jirta waxa weeyaan waa xaalad oo de sidii lagu arki jiray mar haddii doorasho soo dhowdahay waxa weeyaan soomaalidu way way gelgelataa waxaa waxaa isku darma wanaagii showlihii la waday ee wanaagsanaa iyo kuwii xumaa ayaa isku darsama waa la kala garan waayaa inta badan arrinta jubbaland ilaa iyo doorashadii way cakirayd mar diyaarad la xiro mar muxuu ah mataqaanaa dawo la xiro mar la laga cabsado in la isku dhaco oo dagaal ay noqoto waxa weeyaan weli sideedii bay u cakiran tahay wax hadda waan waan ah iyo wadahadal iyo isu soo dhawaasho oo muuqdaay horta ma jiraan dhinacan aada sheegtay axsaabta isu tegtay aniga waxay la tahay haddii cid isu tegayso oo ay isugu tegaydo in waddanka xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira wax laga qabto waxa weeyaan arrintaas waan soo dhaweynaya waxaan kaloo soo dhaweynayaa haddii isu tagani oo axsaabta iyo odayaashii hore ee waddankan soo maamulayay muddo mudane sheekh shariif iyo mudane xasan sheekh iyo inta la joogtaba ay samaynayaan yacni mucaarad aan hubaysnayn oo sharci ku dood ah oo muxuu ah mataqaanaa la talinayo dowladda wixii ay ku qaldan tahay hadday ka qaadan waayaana dee mujtamaca soomaaliyeed la wadaagayo oo aan ahayn dagaal iyo xiisad qabiil iyo xiisad colaadeed aan la kicin siyaasad degan oo muxuu ah mataqaanaa ujeedadeedu ay tahay waxa qaldanna in la hagaajiyo haddii la hagaajin waayana isbedel oo muxuu ahay aan rabshad iyo dagaal midna wadani uu dhaco oo siyaasadeed waxa weeyaan aad bay u mudan tahay in lasoo dhaweeyo waxyaabo kalifayana way jiraan oo dee sidaad tilmaantayba soomaalidu marka ay doorashadu soo dhadhawaato way isu tagaan haddana way iskala way kala baxaan way isu yimaadaan way kala baxaan waxaas waa la sugayaa isbahaysi oo maalinba meel jooga wuu imaanayaa laakiin isu tegidda la isu tegay waxa weeyaan waxay aada iyo aada uga fiican tahay kala taagnaanshihii iyo qof walba gaar waxu raadintii bay ka fiican tahay marka anigu sidaas waan soo dhaweynayaa waxaan ka digayaa waxa waaye inay colaad la isu garabsado in hadalla aan dadka maaragta xanaf leh oo dadka wuxu dhimaya oo niyadooda dilaya ama qaarkood maaragta kicinaya dabcan barnaamijka dhegaystayaal baa qadka nagula soo xiriiraya oo mawduucan aada u danaynaya marka waxaan siinayaa dhegaystaha ugu horeeya fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso cabdulaahi maxamed shirwac magacaygu waa sidiiq aadan kudib oo jooga caabud waaq waa salaamayaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee shirwac iyo v o e da su-aashiida koobaad waxaa weeye midowda xisbiyada awoodooda isu tegay wax ma u dhimi karaan awoodooda ay isu deeyeen dowladda soomaaliya wax ma ugu dhimi karaan su-aasha labaad waxaan dhigi karaa dowladda dalna ugu jirtaa xisbiyada midoobay ee halka cudud yeeshay maadaama awal ay awoodo badan ahaayeen hadda cudud keliya noqday dan ma ugu jirtaa dowladda si ay hal meel ugu wajahdo su-aashiida saddexaad waxa weeye jubbaland iyo dawladda soomaaliya haddii khilaafkooda sidan kusii socday tilaabada xigtee dawladda u furan maxay tahay a midda ugu dambeydey haddaan ka bilaabo dawladda federaalka soomaaliyeed waxaa la gudboon arrinta jubba in la xasiliyo wadahadal lagu bilaabo wadahadal maxaa mataqaanaa dawladda iyo maamulkaasi ay galaan muxuu ahay ayaan ayaan u arkaa inay tahay midda u midda ugu haboon waktigan waayo wakti doorashaa soo socda in lasii kala fogaado maaha in laisu soo dhawaado ayaa loo baahan yahay midda kale dadka soomaaliyeed muxuu aha jubbaland ku nool waxaa u fiican in wax badan wadahadal lagu dhameeyo oo aan colaad la gelin haddii marka siyaasadda iyo wadahadalka iyo wax isukuuridda iyo isu soo dhawaashaha la waayo waxaa imaanayaa markaasi waxa weeyaan in in dagaal iyo qaylo iyo foogo iyo maxaa mataqaana ay ay timaado soomaaliga marka aniga waxaa ila waxaan dawladda soomaaliyeed kula talin lahaa in arrintaas ay wado kasta oo wadahadal lagu xallin karo inay inay marto ayaan ku dhihi lahaa taas midda labaad waxa weeyaan ururadan isu tegay ama axsaabtan isu tegay dawladda soomaaliyeed faa-iida ugu jirta dadka soomaaliyeedna faa-iida ugu jirta waa mare horta tafaraaruqii badnaa konton iyo afar xisbi ahayd bay soo yaraynayaan oo koox baa isu tegay oo magaca la baxay oo iskaashanaya oo qof lagala hadlo la garanaya waa waa horta taasi waa arrin wanaagsan arrinta kale ee labaad haddii dawladdu ay rabto inay dadka soomaaliyeed la hadashana wadahadalka way soo dhaweyneydaa arrintani oo muxuuha mataqaanaa wadahadal in la galo ayay ayay ayay imaaneysaa arrinta kale oo ah marka cod la qaadayo dee marka cod la qaadayana waa la tartamayaa tartanna dee qof ligta hayaa ma jiro soomaaliduna dhaqan waxay u lahayd dadka maamulka hayaay marka ay tartamaan inaysan helinin ayay ayay u lahayd taasi inay isbedeli doonto iyo in kale ma aqaano laakiin qoladani waxay soo jeediyeen muxuuha mataqaanaa inay isu tageen isutagaasina waxa weeyaan wuxuu marti gelinayaa in la wada hadlo marka dhinacaasna soo dhaweyn bay ka leedahay aniga uma arko dad isu tegay inay dawladda khatar ku yihiin haddii aysan hubaysnayn dastuurku muxuu ka qabaa iyo weliba dhaqanka guud ee siyaasadda waxaan arkaynay muddooyinkii ugu dambeeyey in qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ay aada uga walaacsanaayeen in dawladdu ay mucaarad yeelato in dawladda ay mucaarad yeelato dhaqanka siyaasadda halkee buu kale kaga jiraa guud ahaan
maya waxa weeyaan haddii nidaam oo oo dimuqraadiya laga hadlayo waxa weeyaan la yaab male in dawladdu ay mucaarad yeelato oo mare waxa weeyaan kuraasta iyo maxaa mas-uuliyadda ayaa loo tartamayaa ciddii ku fadhidana marka waxa weeyaan waa inay difaacan karto oo si maxaa sharciga waafaqsan si muxuu aha mataqaanaa ummadda dan u ah si muxuu ahay mucaaradka aan ku riixaynin inay dagaalamaan ah waa inay waa inay muxuu aha mataqaanaa uqaabisha mucaaradkuna waa inay kala saaraan waxa wanaagsan oo dhacaya oo la samaynayo ama dawladdu samaynaydo ama dadku samaysanayaan iyo waxa qariban ee u baahan in la toosiyo labadaas inaan la isku qaldin waayo mucaaradku marka waa inay la yimaadaan barnaamijyo muxuu ahaa dadka qancin kara oo iyaga hadhoweyta lagu dooran karo waa inaysan noqonin qoriga caaradiisa iyo ana ama amta taliye ama shalad talin jiray oo xoog kusoo noqonaya waa inaysan noqonin in xoog wax lagu maquuniyo soo ma moodid in soomaaliya ay kasoo gudubtay oo xiliyo waktiga hadda taagan ay ka nugleydba laga soo gudbay oo xooggii aada moodo in lagu bedelay xeelad iyo siyaasad iyo dimuqraadiyad iyo isdoorasho iyo tartan furan ha wa wa runtaa weeyaan waxa wadadaasaan soo haynay ilaa iyo carta ayaanu soo haynay muxuu ahaa iyadii baanu rabnaa hadda marka inaanu mijaha kala baxno oo aynu meel banaan oo barwaaqa u dhow oo muxuu ahay la la bidhaan raaca iyo maaragtay xasilooni iyo degenaansho siyaasadeed iyo ayaan ayaan rabnay inaan baxno laakiin hadda waxaad moodaa inay xoogaa naga yar qasantay oo maamul goboleedyadii iyo dawladdii dhexe markay isqabsadeen ayaad waxaad moodaa hadda in xoogaa xiisad ay jirto degenaansho la-aan siyaasadeed oo xoog lihina inay jirto axsaabtan iyo dadkan raba inay tartamaan doorashada soo socotana ay dareemayaan inaan loo ogolayn muxuu mataqaanaa amnigiina xoogaa uu khalkhal garay waajibaadkii ugu waaweynaa ee dawladda laga rabana aan hadda lahaynin oo mathalan doorashadii sharcigeedii weli waa qabyo muxuu ahaa waktiga harani aada ugu yaryahay dadkii doorashada ka qaybgeli lahaayee mucaaradka lahaana waxa weeyaan waa kuwaasi qaylinaya marka waxaasoo dhan marka aada fiirido dadka niyadjab baa gelaya niyadjab ayaa gelaya laakiin meeshii hore waa laga soo fogaaday oo hadda waxaa loo yimid meel oo lagu siyaasad lagu laga wada hadlayo iyo waxbaad qaladay iyo ma aanan qaldinaya ila aamus iyo ayaa laga hadlaya wa xoogaa waxa weeyaan meel horeo fiicanaan aan tagnay laakiin haddeer bay naga qasantay siyaasadii baa naga qasantay waaya dhegeysto kale baan fursad siinaya oo qodka ku jira fadlan magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aashaada maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaydu waxay tahay soddon sano dagaalo ayaa ragaadiyay soomaaliya sidaan hadda la socona isqabqabsi xoog leh ayaa ka jira soomaalidu may ahayn kuwo isu tanasula markay isqabsadaan oo danta soomaaliya laga fiiriyo maxaa keenay inay mar walba hadda arrimaha jubbaland waa arkaysaa in lagu kala tagsan yahay puntland inay gooni u taagan tahay soomaalidu maxay midoodadahay labo ma doorasho ma la qaban karaa doorasho lagu midaysan yahay makola tahay in la qaban karo doorasho lagu midaysan yahay oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada si wada jir ay wada qabtaan waasaan weydiinaya waa aada u mahadsan yahay waa su-aal muhim oo meesha ku jirtaa anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa oo doorasho waa la qaban karaa caqabada ugu weyn oo hortaaganna waxa waaye kala taganaanshaha siyaasadda maamul maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa mid waaye iyo mucaaradka arrinta kale oo iyadana meesha jirtaa waxa waaye shuruucdii iyo wixii lagu geli lahaa iyo wacyigelintii iyo wixiina waa waxa weeyaan way way way taagan yihiin oo ma dhaqaaqayaan waayo sharciga ayaa wuxuu u yahay gundhig u ah sharcigiina weli lama samayn sharciga kudhiisa marka aad fiirido qodobo dastuurka jebinayaa ayaa ayaa ayaa ku jira marka dhinacaasna markaad ka fiiridina xoogaa niyad niyad jabtaa kugu dhacayo waxaad is leedahay armaan doorashada la rabin oo la rabaa waktiga in lagu lumiyo waxaan meesha ku jirinin laakiin haddii wada hadal maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay galaan iyo iyo axsaabta mucaaradka ah waxaan isleeyahay doorasho waa la qaban karaa nooca doorasho oo ka fiican tii muxuu ahay labadii kun iyo lix iyo tobanka aan galnay beeleysineyd ee four pointy five ka ahayd mid ka yar fiican tii ahayd maxaa waddankaoo dhan in maxaa laga qabto doorasho hal qof iyo hal codana aan gaarin waa la qaban karaa waxaana muhiima waxa waaye meeshii aada joogtay inaad horay uga dhaqaaqdo oo aadan taagnaanin ama aadan dib usoo noqonin marka cabsida hadda jirtaay waxa weeyaan waa laga gudbi karaa hadaba weliba haddii wadahadal lagu lagu xeeriyo lagu bilaabo lagu muxuu ahay laga shaqeeyo ay yeeshaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dhowaantan guddiga doorashooyinka iyo dowladda dhexeba waxaa kasoo yeertay in doorasho qof iyo coda la qaban doono markaa ay dhammaato muddada dowladda hadda jirta sida hadalkaaga ka muuqata suurtagal maaha in doorasho qof iyo coda ay soomaaliya ka dhacdo xilligan doorasho noocee ah haddii aad carabka ku ballaariso doorasho noocee ah baad is leedahay way ka qabsoomi kartaa soomaaliya jacfarow horta marka hore marka la yidhi doorasho hal qof iyo hal cod ah xaaladda soomaaliya jirta inaysan boqolkiiba boqol uga qabsoomi karaynin cid waliba way arkaysaa de dadka mas-uuliyiinta ama doorashada hogaanka u haya ama dawladda dhexe ama maamul goboleedyada iyaga ku dhoowowna waaqiga way arkaan waxaa meesha ku jiraayo waxa waaye doorashadii hal qof iyo hal cod hanaankeedii in tallaabadii ugu horeyda la qaado oo mathalan waddanka inta ay suurtagal ka tahay in doorasho dadku ay aadaan doorasho inay aadaan hadda mathalan maamul goboleedyada magaalooyinkooda caasimadaha ah waxa weeyaan doorasho dadkaas magaalada ku nool inta la tiriyo doorasho way aadi karaan oo kaarar la siiyo ama maxaa qaab kale loo diiwaan geliyo way aadi karaan dadkaasina waxay ka waxay noqon karaan laba milyan saddex milyan bay gaari karayaan dadkaasi marka haddii ay doorasho cod iyo hal qof iyo hal coda ay ay ay ay sameeyaan waxa weeyaan waa tallaabo waxaad haysataa laba milyan saddex milyan oo tallaabadii hore hore u qaaday waxaad haysataa xildhibaano dad badan oo soomaaliyeed matalaya meeshii ay waljifadooda qayb kamida ay matalayeen waxaad waxaad baratay cashar muhiim ah oo ah sida doorasho loo bilaabo loo loo sameeyo hal qof hal cod ah marka yani ani waxay ila tahay midda midda rasmiga ah ee muxuaha midda suurtagalka noqon karta haddii la heshiiyo waxa weeyaan in magaalooyinka doorasho laga sameeyo hal qof iyo hal cod in laga sameeyo haddii taasi aysan suurtagelayna waxaa suurtagala waxa weeyaan numberkii hore oo doorashada galay in muxuu ahay la kordhiyo oo la saddex jibaaro boqol iyo konton iyo saddex mathalan laga dhigo ama ka badan hadda intii lagu heshiiyo beelihii qofkaas uu matalayana ay u wada codeeyaan meeshii ay mid mid u kala codeyn lahayn haddii hal jufo ay leedahay saddex xildhibaan oo saddex muxuu ahay jufo hoosaad ka imaan lahayd saddexdii jufo inay isu yimaadaan oo saddexdii qofood ay wada doortaan qofku markaasi wuxuu matelayaa jufo dhan buu matalaya marka waxa weeyaan yani caqli badan ayaa jira iyo talooyin fara badan oo dadka waxdarsa iyo soomaalidu ay samaynayaan ayaa jira marka kuwaasi tan ugu fiican ee lagu heshiin karo in la qaataan qaba waaya waa mahadsan tahay dhegeyste kale baan fursad siinayaa oo qadka ku jira magacaaga ku bilow fadlan iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada cabdillaahi maxamed sirwac martida ah aada baan u salaamaya v o ana fursadan ay siisay waa ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo keli ah sidaan weli ognahay doorasho isdoorashaa ka dhacday jubbaland oo axmed madoobe iskolkaas isku doortay saan weli ognahayna mucaaradka oo dhaliyay wada taageereen oo waxay sheegeen qaarkood inay calaamisaa ka qaybgelayaan ka waran haddii sidaa uu axmed madoobe sameeyey uu madaxweyne farmaajo sameeyo maxay tahay wadada u furan mucaaradka soo maaha inay sidaa u taageereen axmed madoobe oo uga hambalyeeyeen isagan u taageeraan uguna hambalyeeyaan aada ugu mahadsantahay haye mudane waa adiga mudan waxa waxa weeyaan horta muxuu ahay xamed madoobe iyo farmaajo isku meel ma joogaan nina waxa weeyaan wadankan dhan ayuu matelayaa nina wuxuu matelayaa maamul goboleed degaan mucayan ah ayuu matalaya waa mid waaye marka mas-uuliyaddaasi waxay siinaysaa fursado iyo caqabadona way abuureysaa waxaad moodaa arrinta muxuu ahay axmed madoobe inaysan inay u inay ahayd ujeedadeeda iyo siday u dhacdaba inay ahayd wixii baydhabo ka dhacay inaysan ka dhicin nin kismaayo marka hal arrintaas ayaa laga dabaaqayay oo muxuu ahay uu u arkayay inaysan isaga qudhiisasiinaynin fursad uu ku tartamo haddii muxuu ahay dawladda dhexe ay maamusho oo kaleeto cabsi noocaasa ayaa ayaa ayaa ku jirtay taas ayuu ka hortegayay laakiin waxaan qabaa madaxweynaha dawladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sidaasi kama dabaaqi karo mas-uuliyaddu mas-uuliyadda way ka weyn tahay muqdishona way ka duwan tahay kismaayo muxuua marka ma u malaynayo in uu raadkaas raaci doono waxaan waxaan u malaynayaa inuu fikrado ka duwan uu qabi karo oo kuwaasan aada uga fiican inuu qabi karo ayaan ayaan rajeynaya kudayashadaasina muxuu ahaa mataqaana wadanka waxay u keeni kartaa halis weyn ayay u keeni kartaa oo aa nin walba helo meeshiisa inuu yidhaahdo anaa anaa diiq ka ah cid igu imaaneydana male marka xamarood ka ka talidaahid marka maamul goboleed baad noqonaydaa marka dawladdii federaalka aheyd ee soomaaliyeed ee muxuu ahaa mataqaana soo kabanayday waad kursigeedi waad ka degaydaa kursigii gobolka banaadir baad imaanaydaa marka waxaan u malayn maayo in sidaas madaxweynuhu uu ku fikiray waaya waayahay dhegeyste kale baa qadka ku jira fadlan adigana magacaaga iyo halkaad joogto noogu bilow kadibna u gudub su-aashaada walaal waa mahadsan tihiin ani magacaygu waa ayaanle gurey baana ku nalis dheerahay isbuulen baana joogaa haddii waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha ma aqoon-yahan ku jira maad aragtay had ku jira siyaasiyiinta hadday dawlad yihiin iyo hadday mucaad yihiin ba labadaba waxaa fiican in ay dadka guud maad aragtay ka shaqeeyaan aqoon-yahandii soomaaliyeed ma la odhan karaa ayna runta uma sheegi karayaan haddii dawlad tahay iyo haddii maad aragtay ay mucaarad yihiin ba amba hadday xisbiya yihiin ma la odhan karaa aqoon-yahaniintii soomaaliyeed waxay noqotay in aamustay iyo in labada garab kala taageersay xagga dawladda iyo xagga mucaaradka
wa wa wa waa la dhihi karayaa maaragtay aqoon-yahanku dee ragga hardamaya ayay wada la la wada joogaan intiina banaanka joogta mooyaane intiinuna waxaan u malaynayaa inaadnaan dabeecadaasi ka ka fogeyn intiina badan marka arrinta meesha ku jirtaa waxa waaye aan u malaynayaa dad badan oo dad soomaaliyeeda oo wax bartay ayaa talooyin wax ku oola sameynaya oo weliba ay daraasada sameeyeen oo macluumaad maaragta badan soo saareen oo ku talinaya waxa soomaalida la gudboon haddii ay tahay maamul goboleed iyo haddii ay tahay dowladda federaalka iyo guud ahaan ummadahan waxaana la gudboon marka ma ma la dhihi karaan umalaynayaa dadka waxbartay ee soomaaliyeed yacni kaalintoodii way gabeen lama dhihi karayo xaaladaha jirana de dabcan saameyn bay ku yeelanayaan waa la kala xiran yahay qaarba meel bay gaarahay joogaan duruuf gaarahay ku nool yihiin waxyaabo qaarkooda muhiim u ah kala go-naanshahaas ayaa meesha ku jiraan qabaa waa mid waaye midda kale oo iyadana meesha ku jirta waxa weeyaan yacni dadka soomaalida ah madaxda ahi waxa weeyaan aqoonta weli ma qiimeeyaan hadday qiimeeyaanna waxay ka fiiriyaan sida hadba qofkaasi uu ugu dhega nugul yahay ama daacad ugu yahay ayay ka fiiriyaan warka muxuu ahay ama xogta ama macluumaadka su-aalo abuuraya muxuu ahay tilmaamaya in waxyaabaha socdaaha ay dhaliilo leeyihiin madaxda soomaalidu ma jecla marka waxay la tahay saddexdaas cudur baa jira laakiin ma dhihi karno dadka soomaaliyeed ee waxbartay tala ayaa ku dhiman maaragta arrinta oo ugu dambayda on uga baxayaa waxa wey de qofkan waa qof waxbartay nolol fiican inuu ku noolaaduu rabaa yacni inuu muxua mataqaanaa sida qofka caadiga u dhaqmo xoogaa iyadana lagama sugayo waxa maqan marka waa waxa weeyaan axzaabtii dadkaasi muxuu ahay siin lahayd fursad ay kusoo ururaan oo isugu yimaadaan oo markaasi wax dadka soomaaliyeed ka gadma oo inta badan iyo isla qabto loogu soo bandhigi lahaa taasaana maqan ciladihii hore aan u sheegay ayaana saameynta kuleh waaya dhegeysto kale baan qadka siinayaa fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aashaada magacaygu waa cabdirasaaq cali ibraahim oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya su-aashaan weydiinaya waxay tahay waxaan la socnaa inuu dalku isqabqabsi iyo muran siyaasadeed ay ka jirta weliba wax aada u badan soo soo jiitanayay marka sidaas daraaddeed waxaan weydiinayaa maxaa diiday in xal siyaasadeed lagu dhameeyo oo weliba uu ka dhaco xalkaasi waddanka gudihiisa xalkaasna lagu gaaro in xal siyaasadeed laga gaaro khilaafkaasi haddiise xal la gaari waayo muxuu ku dambeynayaa isqabqabsigaasi haddii xisbiyada dalka oo aan la soconay labadii xisbiya ugu waaweyn oo madaxweynayaashii hore soomaaliya ay dhowaan shirka yeesheen magaalada muqdisho isbahaysteen iyo maamul goboleedyada oo iyaduna aan ka warqabno inay dhibaato badan iyo khilaaf siyaasadeed aada soo jiitanayo uu jiro haddii isku barbar noqdaan soo ma dhici karto in xukuumadda ama madaxweynaha ay meesha ay shaqadii macnaha ay sii wada waayaan oo ay hore u soco waayaan oo khilaafkaana uu dawladdan cudunka uu rabaadiyo su-aasha ayaan weydiinayaa haddii waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay xal siyaasadeed la helo sababta aan uleeyahana waxa waaye haddii aan xal siyaasadeed la helin ciday u fiican tahay ma jirto mucaaradkana uma fiicna mucaaradka hubaysan iyo midkaan hubaysnayn uma fiicna mucaaradka muxuu ahay dawladdan dhexdeedana uma fiicno shacabkana uma fiicno marka waxaanu rajeyneynaa waxa weeyaan soomaaliduna isu soo boodana way yaqaanaan oo muxuu ahay waxa la isku haystaa ayaa waxay u badan yihiin waxyaabo oo waxyaabo aan aan dadka guudan ugu jirinin dan shaksiya ama dan kooxeed ayaa maaragta inta badan wakti badan lagu lumiya marka waxaan rajeyneynaa in caqligu soo noqdo cid ay u wanaagsan tahay ma jirto in xal siyaasadeed la waayo oo dagaal naf laga raadiyo marka waxaan rajeyneynaa in muxuu ahay dadka soomaaliyeedna ay doorkooda ciyaaraan oo ay sheegaan inaysan dagaal rabin haddii uu yahay meeshii uu doono soomaaliya ka jirta inaan dagaalka laga hortago dadkaana in laysku riixo inay wada hadlaanna doorkaasna waxa weeyaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba gudaha iyo dibaddaba waa waa laga rabaa madaxda mucaaradka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana iyagan kudhooda waxaanu usoo jeedinaynaa waxa weeyaan inay dadkooda u turaan siyaasadoodana inay u turaan waaya dhegeystaha ugu dambeeya baan fursadda siinayaa ee barnaamijka gebagaba baan maraynaa fadlan adigoo aada usoo koobaya ee magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aashaada magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga jamiila somaliland ugu horeyn waxaan salaamaya guud ahaan bahda v o eda waxaa kaloo aan salaamaya martida barnaamijka cabdullaahi maxamed sharwa mudan cabdillahi su-aasheedu waxay tahay xaaladan dalka galay waxay umuuqataa mid qof walba mucaarad iyo muxaafidba uu tiisa la tuusan yahay xaaladan dalku galay miyaanay weli qayn howlgalada amniga guud ee dalka rajada shacabka ee doorasho xor iyo xalaal ah sanadka labada kun iyo labaatanka iyo fulinta heshiiska bulsho ee soomaaliga ah waad mahadsantahay mudan cabdullah wa wa waa su-aal waaye waa muhiima waaye haddii muxuu ahay dabcan de xaaladda amniga iyo horumarka wadanka iyo xasilooniga iyo doorashadu intaba way saameynaysaa hadday arrintaani maalma sii socoto iska daa bilo iyo sanadka dhiman oo dhan inay sii socoto marka waxa weeyaan waa saameyn bay ku yeelanaydaa xun ayay ku yeelanaydaa haddii la wada hadlo oo laga gudbana saameyn wanaagsan ayay ayay ku yeelanaydaa marka shaki kuma jiro waxyaabaha aan uleeyahay waaye cidna uma roona yani in dagaalkan siyaasadeed lasii wado yani cidna uma roona dawladda federaalkana uma roona maamul goboleedyadana uma roona axzaabta mucaaradkana uma uma roona marka way saameyn doontaa ilaahay kaa yareeya ugu dambeyntii hal daqiiqa baa noo haray adiga aragtidaada sidee baa looga bixi karaa baad is leedahay murankan iyo buuqan siyaasadeed ee hadda ka jira soomaaliya waa jacfar waa mahadsantaha aniga waxaan qabaa waxa weeyaan waxaa looga bixi karaa waxa weeyaan in wada hadal lagu soo dabaalo siyaasada soomaaliya oo iyadoo aan cid gaara dawladda dhexe way leedahay hormuudka inay iyadu tallaabada hore iyo midda labaadba ay iyadu qaado oo ay muujido inay jawi muxuuha mataqaanaa wada hadal loo baahan yahay in la wada hadlo in loo baahan yahay marka wada hadal baa wadada saxda ahi nagu nagu toosinaysa haddii ilaahay yidhaahdo jikaarka iyo muxuu aha nin iska celinta iyo wax gaara raadintu waxa weeyaan waxay noo celinaysaa noo celin kartaa heerkii qalqabalanimada ama wadanku inuu sii kala fogaado oo sida hadda qaar ragga dadka waxbartay ay ku talinayaan ay leeyihiin waa inaan noqono wadamo isbahaysi galay waxaan confederationka la yidhaahdo marka aniga taasi iima muuqato waxaan rajeedka qabaa in dadka soomaaliyeed ee siyaasada maanta ku jiraay meeshan ay hadda joogaan meel ka xun ay aadi lahaayeen waa inay dagaal wada galaan taasna dadku diyaar uma aha marka fursad inay jirto ay ku wada hadli karaan oo habeen madow iyo maalin carmiday noqotaba ay isu guurayn karaan oo wax kala gadan karaan inay iman karto ayaan rajeynaya taas ayaana kula talinaya wada hadal wada hadal aada iyo aad baad umahadsan tahay adiga mudan
dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliya kana faallooda arrimaha siyaasadda dalka isagoo muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka uga qaybgelayey barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal idinkuna waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo